deegaanka janaale hooseeda oo degmada markay xarunta gobolka shabeellada hoose waa deegaan ilaahay kamane sidii webo beero walxasaarow dalxiis iyo kheyraad kale oo muhiime weliba hadday ku jartay xaalad adag oo dhiniga nolole oo wajahayan shacabka janaale deegaanka weliba saameyn adag weladay fatahaadi alino walina inta badan magaaladaas fadhiye biyo iyadan fara badan weliba kormeer unkuulgalow xaalada deegaankaas ku jarta kaseeday sanadar xuseen maxamed daahir agaasimaha waxda caafimaadka sodma cabdulaahi muuse axmed mas-uuliyiin kale oo ku dareerta macadka caafimaadka qaranka iyo hay-adda baaga hay-adda sodma oo ku jawaabasa xaalada bini-aadanimo ee ku jarta deegaankaas weliba maamulka deegaanka janaale ku wareejiday sheexna daawe maadaama xaalad caafimaad deegaanka ku jarta iyadoo deeqdan markaasi ku mahnageena maamulka deegaanka janaale inkoreynta waliba meelasay hadal kubanka jeeday agaasimaha waxda caafimaadka ee sodma cabdulaahi muuse axmed iyo doctor cabdiraxmaan sheekh ibraahim oo ku dareeray hay-adda baag walina iyo ku warmena sheexnada caafimaadka iyo ku wareejiyeen maamulka deegaanka janaale hay-adda maaraynta masiibooyinka ahaan waa markii saddexaad oo deegaankan aan soo gaarsiinno gurmad ama kaalmo annagoo u soo marinayna wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed runtii waxay ahayd bishii dhammaadkii bishii aan hadda soo dhaafnay markii aan keennay halkan deeq raashin aan ugu talagalnay dadka soomaaliyeed ee fatahaaddu ay saamaysay raashinkaas waxaa la socday daawo maantana ilaahay mahaddiis waxaan goobjoog u nahay daawadii labaad oo gacantii labaad ah oo hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ka socota oo halkan maaragtay joogta hay-adda baag waxay ka shaqaysaa arrimaha caafimaadka iyo si guud humanitarianka oo dhan waxaan maanta u imaanay inaan inaan inaan fulab ku samayno aan ogaano sablis ama dawo aan arrimaha caafimaadka emergency lagu talagalay oo aan aan ku wareejinay hay-adda sodma madaxda sodma iyo madaxda kale waana la socdaanaya senatarkaba insha allah waxaan rabnaa inaan ku wareejino sodma agabkaas caafimaad insha allahu tacala gudoomiyaha deegaanka janaale cabdiraxmaan caladaala ayaa hadhawaaye sheexnadan daawada eelaha ku wareejiyay maamulka deegaanka soona sheegay inta bulshada wakhtigaan baahan si saxi markaasi landeersii doonaa runtii waxaa waaye aadaa ugu faraxsanahay inaad markii labaad ama markii saddexaad aad soo gaarsiisaan adoo kaashanaya wasaaradda maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka gobolka shabeellada hoose deeqdii aadna soo gaarsiiseen daraad iyo talna waa idinka godoonnay runtii aadayno farxad gelinaysaa inaad na soo gaartaan wafdi iskugu jira sanata aqalka sare iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo sodmaba runtii aadan ugu faraxsanahay inaad mar aad ogaataan baahida deegaanka ka jirto runtii indhiina ku aragteen wixii aan sheegi jirnay ama qeylqeyli jirnay ama imeilka idin soo diri jirnay maanta indhiina ku aragteen kulley wixii jawaab idinka idinka sugaynaa hadal badan maanta ma jiro sanatar xuseen maxamed daahir oo ku dareeray golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo weliba usa ku hadalay muhiimadda elata intii dadka dhibaataysan la deersiyay adeegyadii oon baaheen welina uusa ku mid ahay mas-uuliyiinta ankuri galaasi xaaladda caafimaadka deegaanka janaale usoona ku werbi waliba markaasi uusa meelaha ku aragay waxaa aad ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog ahay oo deegaanka janaale aa u imaanay kormeer iyo waxqabadka ay qabatay hay-adda sodma iyo iyo hay-adaha gargaarka ka wada deegaanka iyo sidii dhaqsiyada leh ee ugu jawaabeen inaa maxallahay soo indhayna inaa u imaanay anigoo ah sanatar laga soo doortay deegaankiisa jooga maanta kana tirsan guddiga arrimaha bulshada ee aqalka sare kana ah xogeeyaha guddiga waxaan xaadir u ahay maanta oo indhahayna ay soo qabteen in saamayn weyn ay u geysteen roobabkii iyo daadadkii ka dhashay muddadii uu roobabka da-ayay maantana maxaa la ilaa iyo haddeertaanoo roob aysan jirin weli saameyntii ee raadku leedahay guryihii weli biyo ku jiraan qaybo qaarna aan la deganeen inka dambeyntii koo ku mid ah odayaalka dhaqanka deegaanka janaale iyo weliba usa ku warbiyaya shiixnadan daawada ee lahdeersiyay deegaanka janaale usoona sheegay intii wakhtigan baahi badan yoon qabeena waa maxadsan yahay raashinkii oo iyo daawooyinkii na soo gaareen tamir iyo daawooyinaa na soo gaareen aad iyo aadan waa u mahadceliyeenaa haddana daawaa na soo gaartay aad iyo aad ayaan ugu mahadceliyeynahay hadda masiibooyinka maareenka waa mahadsin deegaanka janaal waliba soo kumid ayaa deegaanada sida adag saameynta kuweelati fatahaadi alino ilaa iyo haddin waliba jaree miilo badan oo markaasi iyo biyo fadhiyana deegaanka kumidee maamulka deegaanka iyo horey qayladhaanhan ku jeedii si xaaladaasi walan ku qabdaa